dowlad goboleedka hiirshabelle iyo maamulka gobolka hiiraan ayaa waxa ay deeqa gargaar ah kala wareegeen hay-adda juba foundation taas oo saddex diyaaradood oo sida gargaara soo gaarsiiyey magaalada beledweyne gargaarkan oo lagu talagalay dadka kasoo barakacay degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo ay saameeyeen colaadaha soona oo hoybiday magaalada beledweyne ayaa waxaa la wareegay shixnadan gargaarka ah maamulka gobolka hiiraan ugu horeyn zakariye cabdi yuusuf oo ku hadliyey afka hay-adda juba foundation ayaa ka warbixiyey gargaarkan iyo intuu ka kooban yahay alxamdulilaah waxaa noo suurta gashay inaan keenno gargaarkii ama emergency responsigii ugu horreeyey waxaana maanta noo suurtagalay ilaa diyaaradihii saddexdii diyaarad ugu horreysay inay noo soo degtay oo mataqaanaa ay ku jiraan hoyga oo mataqaanaa baahiyaha hadda taagan ama asaasiga hadda taagan ay dadkii u baahan yihiin ay ka mid yihiin
gudoomiyaha magaalada beledweyne cumar cusmaan cali soowa iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gargaarka hiirshabelle ayaa dhinacooda u mahad celiyey hay-adda juba waxaan marka hore u mahad celin lahay hayadda juba foundation oo xaqiiqdii noqotay hay-addii ugu horreyso ee kasoo jawaab celiso oo maanta noo keentay sheltarkii xaqiiqdii aadka u badnaa waa sheltar ee ka kooban dhammaan inta qof bila'aadana u baahan yahay waana ku faraxsanaan xaqiiqdii inaan maanta goobjoog ka noqono waxaan rajeynayna insha allah in ka maamul ahaanna aan u fududayn doono dadkaas soo barakacay inaan annaga doorkeen aan qaadano ah dadkaas in dibdujin loo sameeyo in gargaar wixii loo samayn karo loo sameeyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adda jubbo foundation oo maanta soo gaarsiisay dadkii ka soo barakacay colaadihii ka jiray deegaanada muqkuri iyo maxaas iyo si guud gobolka hiiraan muuse salaad uheliye gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay gaarsiin doonaan dadkii mudnaa gargaarkan islamarkaana waxaa ugu baaqay hay-adaha kale in ay sidan oo kale usoo gaarsiiyaan dadka tabahlisan oo u sheegay inay wax weyn u tiri karin marka la eego tirada dadka barakacyaasha ah iyo gargaarkan soo gaaray waxaan rabnaa waan ballan qaadaynaa in ay naga go-an tahay in aan yacni u qoreenno u taagannahay yacni dareenka dadka iyo sidii yacni wax looga qaban lahaay ha dhowaato hana dheeraato waxaan rabaa sidaas la mida inaan ballan qaadno maanta yacni gargaarka iyo gurmadka hordhaca ah oo aan soo dhoweynay in uu gaari doono runtii dadkii loogu talagalay si fada ugu quruxda badan uu ku gaari doono magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo ay horey ugu sugnaayeen barakacyaal fara badan ayaa haatan waxaa kusoo kordhay tiro kale oo dad cusub ah kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyey gaarayay magaalada iyadoona ay ka soo carareen colaadaha ka jira qeybo ka mid a gobolka hiiraan